bismillaah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wbarakaatu waa tasjiilaat alxuseyn alislaamiya ama dubista cajaladaha diinta alxuseyni halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa kitaabka cinwaankiisu yahay nihaayatu tadriib amaba ama nadmu abi shujaac waxaana soo jeedinayaa sheekh maxamed cali jaama kitaabkanna waxaa iska kaashaday maktabatu nuur iyo tasjiilaat alxuseyn alislaamiya nuskhada asalka ana ayaga ayaa iskale الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إيه وحين هلكن كبراوين كتابك أبو الشاع إلى نظم جيسا رنتي أبو الشاع هو كتاب يرو رنتي كوبان كتاب أبو بتفق ويكونه نوي كتاب رنتي سوى حجم جيسو آذي الحاذو يريهي هدنا أي أبواب تفق هذا مكونه ويه waa kitaab runtii ahmiyad fara weyn iyo qiimo fara weyn madhabka dhexdiisa ku leh waxaad ka garanaysaa ahmiyadda iyo qiimaha uu leeyahay yacnii shuraaxda iyo xaashiyooyinka loo sameeyey ee faraha badan rag fara badan ayaa runtii nadmi ahaanna u sameeyey oo uu ka mid yahay kanaynu bilaabayno ee uu sheekhaa sameeyey sharafudiin yaxya alcamreedi la yidhaahdaa uu nadmiyey nadmiguna runtii wuxuu kaga roon yahay nasriga nadmiga isaga in la xafido korka laga qabto oo qofku goob kasta iyo meel kasta uu joogaba uu soo qaato ayaa ka sahlan markaa rag fara badan baa runtii nadmiyey laakiin waxa aynu iminka haynaa nadmiga nihaayatu tadriib la yidhaha fii nadmi ghaayati taqriib ee sharafudiin alcamreedi ninkaa la yidhahda uu leeyahay waxaanu ku nadmiyey kun iyo laba boqol iyo labaatan bayd ayuu ku nadmiyey isagaana inoo sheegi doono qaabka iyo nooca uu u nadmiyey waana nooca la yidhaahdo xagga marka laga hadlayo buxuurta baxrurajis baa la yidhahda waa baxriga ugu badanoo baxrurajis ayaa la yidhaahdaa miisaankiisuna waxa weeye mustafcilun mustafcilun mustafcilun oo saddex jeera mustafcilun mustafcilun mustafcilun mustafcilun mustafcilun mustafcilun ama haddii masalan lagu luuqeeyo waxaa la dhaha lilcilmi khayra khalqihi washarafa sidaas ayuu u dhacaa waana baxriga ugu sahlan ee ay u badan yihiin kutubta nadmiga ah ee aynu hayno oo dhammi waa si ay u badan yihiin hadday alfiye tahay hadday zubadka tahay hadday kutubtaas oo kale tahay waxa soo raacaaba waxa weeye wax yarbaa ayaa ayaa baxri kala noqda baxrulbasiidka oo kale waxaa noqdaa badrudiinkan laamiyatulafcaalka iyo shaatibiyada iyo baxrulbasiid baa la yidhaha iyaga oo mustafciluun faacilun mustafciluun facilun mustafciluun faacilun mustafciluun facilun saasay iyagu dhacaano way ka yar dheer yihiin marka waa baxri runtii baxrurajis baa la yidhaha wax aada u sahlan weeye sheekhuna runtii cibaaro aada iyo laxaad u sahlan oo macaan ayuu ku qoran nin nadmiga ilaahay khayrasiya uu sahlay weeye marka wuxu uhi bismi llahi raxmaan raxiim alxamdu mahad lilaahi ilaahay bay u sugnaatay alladii allihii qad istafaa doortay lilcilmi cilmiga wuxuu u doortay khayra khalqihi khalqigiisa cidda ugu khayrka badan wa sharafa waanu ku sharifay alxamdu mahad lilaahi ilaahay ayay u sugnaatay alladii allihii bay mahadi u sugnaatay qad istafaa doortay lilcilmi cilmiga waxa uu u doortay inay cilmiga bartaan oo ehlu cilmi ay noqdaan khayra khalqihi khalqigiisa cidda ugu khayr badan allaha cilmiga u doortay ee culimo ka dhigay ayaa mahadleh wa sharafa kuna sharifay marka khayrulkhalqigaa wuxuu uga jeedaa culimada caamiliinta ah ee ku camal fala cilmigooda ayaa khalqiga ugu khayr badan buu leeyahayo kuwaas ayuu cilmiga ilaahay u doortay oo cidda ilaahay caalim ka dhiga ee weliba cilmigeedana ku camal fashaa waxa weeye khayrulkhalqi ayay noqonaysaa waayo ilaahay markuu ka hadlayay qiritaanka waxdaaniyadiisa shahida allaahu annahu laa ilaaha ilaa huwa waalmalaa'ikatu wa ululcilmi qaa'iman bilqist waxa ilaahay uu ku saddexeeyey nafdiisa iyo malaa'igta ahlulcilmiga waxaa kaloo ilaahay yidhi innamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa ilaahay waxaa ka cabsada un addoommadiisa xaggeesa kuwa culimmada ah ee cilmiga iyo aqoontana unbaa ka cabsada waxaa kaloo ilaahay tilmaamay inuu kor yeelayo dadka culimmada inuu mu'miniinta kale ka sarraysiinayo yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutuu lcilma darajaat ilahay derajooyin ayuu kor yeelayaa marka alxamdu mahad lilaahi ilaahay bay usugnaatay aladii alihi qad istafaa doortay lilcilmi cilmiga wuxuu doortay khayra khalqihi khalqigiisa cidda ugu khayr badan ayuu doortay washarafa waana ku sharifay wa afdalu salaati salaad iyo wasalaami salaamta ugu fadli badan cala annabiyi nebigiiyo korkiisa haata afdali lanaami khalqiga ugu fadliga badnaa muxammadin nebi moxamed ahaa wa aalihi aalkiisa iyo wa saxbihi asxaabtiisina ha ahaato iyo wataabiciina kuwii raacay kullihim dhammaantood iyo wa xisbihi xisbigiisiina iyo daa'ifadiisa iyo kooxdiisiina ha ahaato wuxuu uhi wa afdalu salaati salaad ta ugu fadli badan wasalaami iyo salaamta ugu fadli badani ee ugu qiimo badani cala annebiyi nebigii korkiisa aata afdali alanaami khalqiga ugu fadli badnaa muxammadin moxamed korkiisa aata ama muxammadin moxamed ahaa kii la mahadiyey ahaa salaad iyo salaamta ugu fadli badana korkiisa ahaadaan wa aalihi aalkiisana salaaddaa iyo salaamtaa ugu fadliga badani korkooda ahaadaan wa saxbihi iyo asxaabtiisii wataabiciina iyo kuwii taabiciinta hayee raacay ee asxaabtiisa sii raacay ilaa yowma alqiyaama kullihim dhammaantood haata wa xisbihi iyo daa'ifadiisii iyo kooxdiisii wa bacda daa buu dhi kaa dabadii faalcilmu cilmigu khayru raaficin koryeele ka ugu khayr badan weeye laa siyamaa siiba fiqhu limaami shaafici shaafici imaamkaa la yidhaahdo fiqhigiisa siiba wa bacdu buu dhi intaa kadib mahadintaa ilaahay iyo salaadda iyo salaamta nebiga iyo aalkiisa iyo asxaabtiisa faalcilmu cilmigu khayru raaficin weliba waa cilmiga sharciga ah ee dee uu soo gelaya tafsiirkii iyo kitaabkii ilaahay xadiidkii iyo fiqigii iyo wax allayaaliye wixii aallo u noqonayey ama wasiilo u noqonayey khayru raaficin koryeele waxa qofka kor yeela oo anfaco oo waxtara ka ugu khayrka iyo fadliga badan weeye falcilmu khayru raaficin koryeela wax qofka kor yeela oo wax taro oo wax anfaca oo aqraantiisa ka sarraysiiya cilmiga ayaa ugu khayr badan laa siyamaa siiba fiqhu limaami shaafici siiba waxa isagana wuu sii kala baxayaaye oo cilmigiibaa sii kala baxayee waxa ugu sii muhiimsan oon masalba lahayn buu leeyahay fiqiga imaam shaafici oo waxaa la yidhi cilmigu waa fara badan yahay cumriguna waa gaaban yahay markaa qofku waa inuu waxa muhiimkaa uu ku bilaabaa waxyaalaha ugu muhiimsanna fiqiga ayaa ka mida waalcumru can taxsiili kulli cilmin yaksuru fabda minhu biاlahami wadalika alfiqhu faina minhu maa laa hinan fi canhu maa laa hinan fi kulli xaalin minhu canhu wuxuu uhi cumrigu wuu ka gaabanayaa xasishiga cilmi kasta inaad cilmi kasta aada xasishato cumrigaaguba wuu ka gaabanaya ma wada gaadhayo ee waxaad kaga bilowdaa ka muhiimka ah kaasina waa fiqiga buu yidhio waxaa isaga ka mida wax aanad xaalad kastaba aanad ka maarmaynin baa ka mida fiqigii waa kay camreediga halkan sharaxanayn ajruumiyaha wanaxwu awlaa awala an yuclamaa id ilkalaamu duunahu lan yufhama wanaxwu awlaa awala an yuclamaa naxwaha ayay ugu awlaystaan awalan marka hore in la barto id ilkalaamu duunahu lan yufhama hadalka la-aantii lama fahmi ayaa waxay odhan jireen fuqadan walfiqhu awlaa an yufqaha id isalaatu duunahu lan tasixa bay odhan jireen ay barbar dhigeen waxay dhahaan fiqiga ugu oleysan in la fahmo dee salaadi la-aantii maba ansaxayso fa huwa markaa wuxuu fiqiga imaamu shaafici ugala soo baxay wuxuu uhi fa huwa shaafici ibnu camilmustafaa nebigii la doortay ee moxamedo in adeerkii weeye fa huwa imaamu shaafici ibnu camilmustafaa nebigii moxamed ahay la doortay in adeerkii weeye oo cabdimunaaf bay dee ku kulmaan nasabkoodu walam najid manaanan helin buu idhi mujtahidan mid mujtahid oo nadiiran lahu u dhigma min qurayshin quraysh kamaanaan helin nadmiga had iyo goor alle waa la uu isdhaadhaafaayo isaga dee waxaa qaafiyaddaa loo eegaa walam najid ereyga u dambeeya marka raaci walam najid manaanan helin mujtahidan nadiiran lahu oo isagaa u dhigma min qurayshin qurayshna kamaanaan helin waxa uu leeyahay waxa aan kuugu dooray aan ku idhi markuu cilmigii nocday khayra raaficin siiba fiqulimaamu shaafici wuxuu markaa uga sii gaar noqday isna cilmigii fahuwa ibnu camilmustafaa nebiga in adeerkii weeye walam najid manaanaan helin lahu isaga haddaad noqta lowda xagga horeba iska raacbi walam najid lahu maanaan helin mujtahidan maanaan helin nadiiran ama walam najid mujtahidan maanaan helin nadiiran lahu u dhigma min qurayshin qurayshka maanaan helin mid u dhigma muطabiqan bicilmihi طibaaqa muطaabiqan lilwaalid itifaaqa muطabiqan markaa waa ijtihaaday ayay ka dhigantay usoo qadar imaamu shaafici ijtihaad fara badan buu sameeyey muطabiqan isagoo ku dabooli bicilmihi cilmigiisa aطibaaqa yacni dhulka muggii iyo dabaqadihiisa isagoo ku dabooli ayuu dadaalay muطaabiqan isaga oo waafaqay lilwaaridi sidii soo aroortay itifaaqan waafaqin ayuu waafaqay mujadidan xaaluu yahay fii casrihi wakhtigiisina mid cusboonaysiiyey lilmilla wa bacdahu dabadiina waxaa ahaaday asxaabuhu alajilla asxaabtiisii waaweynayd acdiim bihim a'ima waaweynaa imaamya yacni imaamye aad u waaweyn wey waa siiqatu tacjub imaamye waaweyn weeye wa xasbuhum waxaana ku filan imaamuhum imaamkooda ayaa ku filan wa khayru kutubin kutubna waxa ugu khayr badan kutubuhum kutubtooda ayaa ugu khayr badan waxau idhi sheekhu muطabiqan xaaluu yahay imaamu shaafici ijtihada u soo qadar imaamu shaafici waa ijtihaaday oo waa dadaalo ijtihaad fara badan buu sameeyey muطabiqan isagoo ku daboolaya bicilmihi cilmigiisa aطibaaqa yacnii dhulka muggii iyo dabaqadihiisaba isagoo ku dabooli ayuu dadaalay muطaabiqan xaaluu yahay mid welibana waafaqay oo طibaaqay lilwaaridi kii soo arooray itifaaqan waafaqid ayuu waafaqay oo kaa waari waxaa waa ahar kaa waaridkaahee soo arooray ee uu waafaqayna wa aharayso sheegaan qodan shaaficiyadu oo ansixitaankiisana aanana hadda ka warhaynin oo ay yidhahdaan nebiga ayaa sala allah alay slam yidhi laa tasubuu qurayshan quraysha cayna fa inna caalimaha yamla'u lard caalimkeedu dhulka ayuu buuxin doona ow dibaaqa alardi cilman ama dhulka ayuu markaa dabaqadihiisa cilmi ka buuxin doonaaye quraysh ha caayina yacnii kaas aharkaa oo iyagu markaa aharay markaa inta badan shaaficiyadu ay wadwadaana yacni heerka uu gaadhsiisan yahayna aanan runtii arkin kaas ayuu waafaqay bay leeyihiin muطabiqan xaaluu yahay ayuu ijtihaaday bicilmihi طibaaqa dabaqadaha dhulka iyo muggi ayuu markaa ku daboolay cilmigiisii muطaabiqan xaaluu waafaqay lilwaaridi kii soo arooray itifaaqan waafaqid markaa muطabiqan torena waa ku daboolkii muطaabiqanta dambana waxa wuu طibaaqay bimacnaa wuu waafaqay weeye lilwaaridi kaa soo aroor xadiidkaa soo arooray asalkaa ay sheegayaan ayuu itifaaqan waafaqid waafaqay mujadidan xaaluu yahay mid yacni boodhka uga tumiyo cusboonaysiin fii casrihi wakhtigiisii lilmilla diinta oo xadiis saxiixa baa jira isaga abu hurayre laga warinayo oo uu leeyahay nebigu yabcahu allahu lihadihi alumma ilaahay wuxuu u soo saarayaa ummaddan calaa ra'si kulli mi'a yacni boqolkii sano madaxoodaba ama halkii qarniba man yujadidu lahaa diinaha mid diinteeda markaa u cusboonaysiiyo oo yacni boodhka uga tu tuma markaa mujadid buu ahaa buu leeyahay fii casrihi wakhtigiisii lilmilla wa bacdahu isaga dabadiina waxaa ahaaday ayaguna markaa diinta sii cusboonayo sii waday asxaabuhu alajilla asxaabtii shaaficiye ee waaweynayd acdim bihim aima waa weynaaya imaamye ahaan yacni maxaa ka weynaan badan yacni aima aad u waaweyn weeye wa xasbuhum waxaana ku filan oo fakri ugu filan xagga sharafda iyo xagga fadiilada waxa ugu filan imaamuhum imaamkoodaa shaaficiya ay u nisbo sheeganayaan wa khayru kutubin wa khayru kutubin waa nadmiginbuu u reebaye kutubna waxa ugu khayr badan kutubuhum kutubtooda ayaa ugu khayr badan wa sannafa alqaadi daba qaadigii wuxuu tasniifay uu dejiyey abuu shujaacin abuu shujaac la odhan jiray mukhtasaran kitaab la gaabiyey oo fii gaayati alibdaaci yacnii ikhtirac halkii ugu dembaysay ku sugan wa gaayati taqriibi iyo soo dhoweyn halkii ugu dambaysay watadriibi iyo layli fa saara wuxuu noqday yusmaha in lagu magacaabo haayata taqriibi haayatu taqriibi ayaa lagu magacaabay maca kasrati taqsiimi iyadoo qaybihun qaybintun ay ku badan tahay fi lkitaabi kitaabka iyo wa xasrihi koobitaankiisa khisaala kulli baabin baab kasta xaaladihiisana uu koobay waxa uu leeyahy sheekhu wasannafa alqaadi abuu shujaacin qaadiga abuu shujaac la yidhahdaa wuxuu sanifay uu dejiyey shihaabudiin axmed ibnu xusein binu axmed al asfahaaniyi baa la yidhaahdaa mukhtasaran kitaab la gaabiyey mukhtasar waxa la yidhahda wixii lafdigiisuna uu yaryahay macnihiisuna uu fara badan yahay fii haayat fii gaayati alibdaaci ibdaac waxaa la yidhahdaa waxa la ikhtiraco iyadoo meel laga eegtay aanay jirin wuxuu markaa qofku hindiso ee uu sameeyo ayaa la yidhahdaa ibdaac iyo markaa wax aanu qofku ikhtiraco yacnii kii markaa ugu qiimaha badnaa ee ugu abdacsanaa ah iyo wa gaayati taqriibi wa tadriib mukhtasaran fii gaayati alibdaaci ama soosaa ikhraajna waa la odhan karaa iyo soo darisiin fii gaayati alibdaaci soo saarid wax yacnii la soo saaro oo muxdahahoo fiican halkii ugu dambaysay ku sugan wa gaayati taqriibi soo dhoweyn halkii ugu dambaysay ku sugan wa tadriibi iyo layli kitaab markaa xagga laylidda xagga soo dhoweynta afhaamta dalabada iyo xagga tadriibka iyo layliga halkii ugu dambaysay ku sugan fa saara wuxuu noqday yusmaa yusamaa in la yidhaahdo haayata taqriibi soo dhoweynta yoolkeedii halkii ugu dambaysay maca kasrati taqsiimi iyadoo qaybay qaybayntiisuna ay ku badan tahay fi lkitaabi oo qaybihii markaa axkaamta fiqigu ay lahaayeen na ay qaybihiisuna ku badan yihiin iyo wa xasrihi koobitaankuna iyaday ku badan yihiin khisaala kulli baabin baab kasta khisladihiisana isagoo oo koobaya oo furuucda kitaab kasta uu leeyahayna wuu koobayaa nadamtuhu waa nadmiyey buu yidhi mustawfiyan anigoo oofsan licilmihi cilmigiisii yacnii nadrigaas ama abushjaac uu lahaa aniga oo wada oofsanaya ayaa nadmiyey buu yidhi musahilan xaalaan fududayn lixifdihi korka qabashadiisa iyo wa fahmihi fahmitaankiisa nadamtuhu buu yihi sheekhu waa nadmiyey camreedi matnu lgaaya wa taqriib waa nadmiyey mustawfiyan xaalaan ahay mid oofsanaya licilmihi cilmigiisii oo dhanna waan oofsanaya oo waxba maqaasidiisii kamaan tegin musahilan xaalaan ahay mid fududayn lixifdihi korka qabashadiisa iyo wa fahmihi fahmintiisa oo xagga in korka laga qabto nadmiga ayaa ku sahlan oo ka macaan xagga xifdigana ka fudud siiba markuu baxurajadkaa yahay oo buxuurta ugu sahlan siiba marka uu yahay mid camreedi nadmiyo oo aada u macaan maca maa shayna lala qabo yacni waa nadmiyey anigoo oofsanaya cilmigiisii oo xifdintiisa iyo fahmigiisa fududaynaya maca maa shayna lala qabo alxaqtuhu bihi aan haleeshiiyey tabarucan tabaruc aan u haleeshiiyey ow ama laaziman aan u haleeshiiyey ka muطlaqin mid la idlaaqay oo qayatuhu aan dabray oo kale yacni ziyaadaad buu ku sameeyey ziyaadaadkii wuxuu leeyahay waa laba wax waa waxaan tabaruc isaga raaciyey oo dhi waa ku wanaagsantoo ka maarmi maysa ee kitaabka raacay waxna waa waxaan laaziman u raaciyeyoo aan lagaba maarmaanahoo dee muطlaq masalan wax idlaaqnaayo qaydna u baahan oo kale maca maa shayna iyadoo lala qamaan nadmiyey alxaqtuhu bihi aan haleeshiiyey tabarucan tabaruc aan u haleeshiiyey masaa'il ayaan haleeshiiyey buu leeyahay aw laaziman baan u haleeshiyey laga maarmaan oo waa maxay ka muطlaqin shay uu idlaaqay oo qayatuhu anigu aan qaydo on qayd u sameeyey oona dhe shaygaasi yacni waxaasuu ku qaydan yahay tatimatan xaaluu dhammaystirunuu yahay liaslihi اlasiili asalkiisii asalka ahaa ayuunbuu dhammaystiru noqonaya walam yumayaz lamana kala soocin khashyata taطwiili dheerayn ka cabsashadeed baan loo kala soocin oo waxa uu leeyahay waxaanaan ku daray iyo asalkii horena maan kala soocin haddii aan kala sooco dee waxaa imanaysa dheerayn hadalkiibaa badanaya sidaa daraaddeed umaan isku sii dhex daayay buuli tatimatan xalay dhammaystiru tahay liaslihi اlasiili asalkiisii asalka ahaa walam yumayaz lamana kala soocin khashyata taطwiili dheerayn iyadoo laga cabsanayo waxaydu meeshii jaa'a alxukmu xukunku uu yimaadee fii kitaabihi kitaabkiisii hore mudacafan mid la daciifiyey ataytu bilmuftaa bihi waxaan la imi kii la fatwoonayay aan daciifka isagu ahayn mubayinan anigoo caddayn ma khtaarahu wuxuu doortay binaqlihi soo raridiisa ayaan ku caddaynayaa wa rubbamaa xadaftuhu min aslihi warubbamaa waxaa la arkaa xadaftu inaan gooy min aslihi asalkiisa inaan ka gooyana waa la arkaa in lam ajid waa haddaanan helin lixamlihi ku xambaaritaankiisa daliilan markaanan helin walaa ilaa ta'wiilihi awilitaankiisa sabiilan markaanan u helin wey wado wuxuu ihi sheekhu waxaysu meeshii jaa'a alxukmu xukunku uu ku yimi fii kitaabihi kitaabkii yaraa nadm ee nasrigii abushujaaca mudacafan mid la daciifiyey meeshii uu xugun daciifahi ku yimi ataytu bilmuftaa bihi intaan kii daciifka ahaa ka weecday ayaan kii la fatwoonayey ee muctamadka ahaa ayaan la imi mubayinan xaal aanahay weliba mid caddayn makhtaarahu waxuu sheekhu doortay ee isagu uu matnigiisaa hore ku qoray ayaan caddayn binaqlihi waan soo rari buuhi oo wixii hore ee uu isagu doortay ee la daciifiyey waan soo rarayaa markaasaan haddana la imanayaa kii muftaa ahaayee muctamadka ahaa wa rubbamaa xadaftuhu min aslihi inaan gooyana waa la arkaabo min aslihi aan ka jaro oo aanan keeninba oo kii hore la daciifiye aanan meesha sooba dhigine aanun kan muftaabihigaahuna aan la imaado in lam ajid waa haddaanan helin lixamlihi xambaaritaankiisa daliilan waa haddaanan u helin haddii aan daliil aan ku xambaaro hadalkiisa aan waayo waan iska jarayaa walaa ilaa ta'wiilihi ta'wiishiisana sabiilan haddaan waddo u waayo waan goynayaa buuli haddaanan daliilan ku xambaarana aan u waayo si aan u ta'wiiliyana aan garan waayo waan iska jarayaa buuli waqad mashaytu waan socday mashyahu socodkiisii ayaan fil haalibi sida badan siduu u socday un baan u socday fii caddihi xagga tirintiisa wa xaddihi lmunaasibi iyo xadayntiisii munaasibka ahayd waqad mashaytu waan socday buu idhi mashyahu socodkiisii ayaan fi lghaalibi sida badan ku socday sidii u socdo u wadayay fii caddihi xagga tirintiisa yacni tirooyinka u sameeyey masaa'il wa xaddihi iyo xadkiisa iyo tacriifkiisii almunaasibi ee munaasibka ahaa isaguman ku raacay muratiban xaal aan ahay mid tartiibin tartiibahu tartiibkiisii ayuunbaan ku wadayay buuri tartiibkiisii isagu u tartiibiyey ayuunbaan tartiibtan ku wadaya meelaha qaarkood wuu khilaafaa masalan iminka dabaqinta megdinta oo kale oo matniga xaggan hore taalla isagu xagga nijaasaadka ayuu geynayaa muratiban xaalaan ahay mid tartiibin tartiibahu tartiibtiisii mubayinan xaalaan ahay mid caddayn mukhaaiban oo welibana la hadli lilmubtadi kii mubtadigaa la hadli mili mila mile ana mila ana anigoo kale mubtadiga anigoo kalea buu leey sheekhu yani ayaan ayaan la hadli buu leeyahy yani tawaaduc ahaan buu markaa isu dhuligayaa muratiban xaalaan ahay mid tartiibin tartiibahu tartiibtiisii baan u wadi mubayinan xaalaan caddayn mukhaaiban oon la hadli lilmubtadi mubtadigaan la hadli mili anigoo kalea mila ana anigoo kalea فaجaaءa wuu yimi haddaba kitaabkani mila شharx شharaxoo kale isagoo ah fi lwuduuxi xagga caddaanshaha isagoo sharaxoo kale a buu yimi wa kuntu fiihi waxaan noqday dhexdiisa kal abinasuuxi abba naseexo badan oo kale ayaa noqday arjuu bidaaka waxaan kaa ku rajaynaya acdama hawaabi hawaab ka ugu weyn wanafca iyo anficil fi daarayni labada daaroodba uu ku anfaco bilkitaabi kitaabka wa rabbunaa rabigan almas-uulu kan la weydiista weeye fii nayli اlamal yeedilada gaalitaankeeda waalcawna iyo kaalmayn fi litmaami dhammaystirka maca xusni اlcamal camal wanaajina iyadoo lala qabo wuxuu leeyahy sheekhu fajaa waa yimi nadmiyee yeelay mila sharx isagoo sharaxoo kale u ah abushujaaciye fi lwuduuxi xagga caddaanshaha wa kuntu fiihi waxaan aday kal abi nasuuxi sidii aabba naseexo badan oo weladkiisa markaa u naseexaynayo oo kale ayaana noqday yacnii inuu niyo khaalisa ula yimi darteed ayuu tilmaamayaa arjuu bidaaka kaana waxaan ku rajaynayaa nadmiga acdama hawaabi hawaabka ugu weyn ayaan ku rajaynayaa wanafca iyo anficid fi daarayni labada daaroodba inuu ku anfaco bilkitaabi kitaabka daarta adduunyo iyo taakhiraba inuu ku anfaco wa rabbnaa ruya almas-uulu ka la weydiista weeye fii nayli اlamal iyo dilada gaaritaankeeda walcawna iyo hiilin fii itmaami dhammaystirka inuu markaas igu hiliyo maca xusni اlcamal kitaabu ahaarati من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الطهارة طهارة وحل إلى أيو كتابيه مركا الطهارة حق اللغة عربية النظافة أي على إلى والنظافة باح به صلاة وسمين توحى لقبا نيست صلاة وحى صلاة أتكبا نيستوه samaynteeda ayaa la yidhahdaa tahaaro marka waxay yidhahdaan culimmadu tahaaro marka laga hadlayo waxay leedahay wax maqaasid la yidhaahdo oo tahaarada looga qasdiyayo iyo wax la yidhaahdo wasaa'il oo maqaasidaa lagu gaadhayo iyo waxay yidhahdaan wasaa'il ulwasaa'il marka maqaasidu tahaara waxa weeye weysada iyo maydhashada iyo gebagabaysiga iyo nijaasada iska tiriddeeda afartaa waxaa la yidhaha maqaasidu tahaara waa alwuduu'u waalguslu waatayamumu waisaalat najaasa afartaa waxa la yidhaha maqaasidu tahaara afarna waxay yidhaahdaan waa wasaa'il waa wixii lagu gaadhi lahaa maqaasiddaa oo waxay noqonayaan almiyaah waa biyaha waaturaab camuuddaa lagu isijoonayo ee lagu lagu gebagabaysanayo wa xajaru listinjaa dhagixii lagu istijoonayo wa aalatu dabq iyo aalada ama waxa wax lagu megdiyo afartaasina waa afar shay oo wasaa'ilahoo lagu gaadhayo maqaasidda ah wayo weysadii iyo maydhashadiiba dee biyaha biy waa biyihii baa lagu gaadhayaa gebagabaysigiina camuuddii baa lagu gaadhayaa nijaasada suulinteedii biyihii baa lagu suulinayaa dhagaxii baa lagu suulinayaayo waxa wax lagu magdiyayaa waxa weeye waa alatul waxbaa wax lagu magdiyo alatu dabqi la yidhaha baa jira labana wasaa'ilulwasaa'il bay yidhaahdaanoo waa weelka iyo haddii masalan qofka ay wixii iska dhex galaan ijtihaadka uu ku samaynayo labadaana waxay dhahan waa wasaa'ilulwasaa'il oo iminka biyihii oo kale dee weel in loo hela waa laga maarmaan sidaa daraaddeed baa weelkana ay uga hadlaan culimmadu mar dahaaradu waxay u qaybsantaa laba qaybood mid cayniya la yidhaahdaa cayniya waxa weeye waa ta aan ka gudbin waxaan keenaya ee waajibinaya meesheeda dahaarada aan ka gudbin cayniya la yidhaahdaa masalan hadday nijaasa kugu dhacdo dee ma dhaafayso dahaaradaasi halkaa nijaasadoo ay ku dhacday ma dhaafayso marka taa cayniya la yidhaha maa lam tujaawis maxalla xuluuli muujibiha yacni kan waajibinaya meeshuu ku dhacay ma gudubto midna waxaa la yidhaahdaa xukmiya iyadu meeshii bay ka gudbaysaa maxalkii bay ka gudbaysaa waa weysada oo kale iminka masalan haddii aad kaadido weysadu saa kaaga jabto halkii kaadidaasi ka timi uun la maydhi maayo oo keliye yacni weysadii oo xubnihii oo dhan laga wada weysaysanayo ayay keenaysaa taana waxaa la yidhahdaa xukmiya markaa wasaa'ishii dahaarada kii ugu horreeyey oo biyaha ah iyo qaybihii uu yeelanayey ayuu hallan kaga hadlayaa wuxuu yidhi sheekhu lahaa miyaahun sabcatun wa hiya almatar waalmaa'u min baxrin wa bi'rin wa nahar kadaaka min caynin wa haljin wa barad huma almiyaahu arbacun aydan tucad lahaa waxaa u sugnaaday dahaaradii miyaahun biyo ayaa u sugnaaday sabcatun oo toddoba ah wa hiya toddobadaasi almataru roobka weeye waalmaa'u biyihii weeye oo min baxrin ka ahaaday bad wa bi'rin iyo ceel wa naharin iyo webi kadaaka waxaa la mida min caynin biyihii isha ka ahaaday wa haljin wa barad iyo halaj iyo baradoo labaduba baraf ah waxa uu leeyahay sheekhu dahaaradu waxaa u sugnaaday oo lagu dahaaro qaataa toddoba biyo marka loo eego noocyaalkeeda waa isla hal biyo uun laakiin marka loo eego magacyada iyo meelahooda ayay toddoba noqonayaan amaa mar kale waxaa kulmiyaba oo lagu kulmiya wamaa nazala min asamaa wamaa nabca min alard mar haddii laysku celiyo waxa weeye wixii samada ka yimi waxa dhulka ka soo baxay inkastoo marka hore samada ka wada yimaadaan haddana wuu inoo magaciyo wahiya almatar waa biyaha daruuraha ka yimi waa mid waalmaau min baxr iyo biyaha badda ee iyaguna dhanaan ee madow huwa tahuuru maa'uhu alxillu maytatuhu waa kuu nebigu lahaa markii godkaa la weydiiyey waa ka ay biyihiisuna daahirka yihiin bakhtigiisuna xalaasha yahay wa bi'rin wa nahar bi'riguna waa ceelkii nebigu min bi'ri roma ayuu ka weysaystay bi'ru zamzamna wuu ka weysaystay markaa bi'rina waa ceelkii wa nahar midna waa webigii waa biyihii webigaa soconayay kadaaka min caynin cayntii iyo ishii ayaa iyaduna la mid ah ama buur ha ka timaado ama meel kale ha ka soo baxaysa ee biyana waa biyaha isha waa iyagu webiga kana yar had iyo goraale meelahana ka soo baxaa waa haljin waa barad athalju waalbarad waa isla baraf labaduba culimada qaar waa isku midun bay yidhahdeen qaarna waxay ku yar kala farqiyaan waxay dhahdeen thalajkaa yar roon roon oo beradku wuu yar yahay wuu yar yahay bay dhahdaan waxay mar kale ku kala farqiyeen waxay dhahdeen hortu labaduba waxay ka yimaadaan daruurtan iyo xaggan sare ayaga oo maayaca hawada ayay ku fadhiistaan farqigoodu wuxuu noqdaa marka ay dhulka yimaadaan ayaa salajkuna uu xoogay buu sii joogaa beredkuna markaba wuu yacani wuu wuxuu noqdaa saa'il iyo wax dureeraya ayuu noqdaa toddobadaas ayaa u sugnaaday biyayow humma almiyaahu biyuhu arbacun afar weeye ayadoo noqodee tucad waa la tirin waa bimacnaa waxaa jira xagga gabayga waxaa la dhaha takmilat lbeyt erey aan macno kala lahayn laakiin beytka in lagu gufeeyey uma almiyaahu biyuhu arbacun afar weeye ayadoo noqodee tucad waa la tirin afartaa imaa yakuunu inuu noqdo daahiran mutahiran biyo daahir naftooda u ah waxna daahirinaya ay muطlaqan biyo la iطlaaqay oo la sii daayo on waxba lagu dabrin walaysa aan ahaanina makruuhan mid la nacayoo yuraa la arki makruuh la arkina aan ahayn ow daahiran buu noqon mutahiran waxna daahirin laakinahu isagu mushamasun mid cadceedda lagu kuleeliyo weeye biqudrin jiho xarin kulul yukrahu ka isaga waa la karaahiyaystaa ow daahiran buu noqon walam yakun mutahiranna ma noqonayo waa likownihi ahaanshihiisa mustacmalan mid la isticmaalay uu yahay ow ama guyira waa la dooriyey bidaahirin shay daahiraa lagu dooriyey mukhaalidin oo dheehay kaiirin oo fara badan sawaa'un waxaa isku mida alxisiyu doorsoonka xisiga la yidhaahdo wataqdiiri iyo ka taqdiiriga la yidhaahdo ayaa isku mid ah waxa uu leeyahay sheekhu uma almiyaahu arbacun aydan tucad biyuhu afar qaybood ayay u qaybsamaan waa sidaa ay shaaficiye u qaybiso biyo waxaa la yidhaahdaa waa daahir mutahira bimacnaa waa biyo nafdooda u daahir ah waxna daahirinaya oon makruuh ahayn iyo biyo daahir naftooda u ah mutahirna ah laakiin makruuha biyo daahir fii nafsihi u ah hayru mutahirin ahoo laakiin aan waxba daahirinaynin waa mid iyo biyaha nijaasta ah ee mutanajiska ah ayay u qaybsamaan haddaba wuxuu uhi sheekhu imaa yakuunu inuu noqdo daahiran mutahiran waa daahir naf ahaantiisa biyi daahir bay u yihiin waana mutahiro waxna way daahirinayaanoo waana xadadna waa lagu suulin karaa nijaasana waa la yskaga tiri karaa mar haddii lagu dhaha mutahir weeye macnaheed waxa weeye waa loo isticmaali karaa fii isaalati najaasa wa fii isaalati xada wa fii rafci xada xadad koryeelkii iyo nijaasa suulinteed labadaba waa loo isticmaalaa ay muطlaqan waa biyo mutlaqa walaysa makruhan yuraa makruuh iyo mid la nacay oo la karaahiyaysay oo la arkina ma ahaanin muxuu uga jeedaa mutlaqa macnaha waa biyaha la yidhi biyo la yidhi ee aan wax kale lagu dabrin oon la raacin wax kale aan lagu dabrin oon la raacinne almaau lmutlaq marka lagu yidhaahdo waa biyaha la idlaaqay ee aan waxba lagu dabrin aan waxba lagu qaydin ee biyanimadoodii ku jooga weliba waxay kaga ixtiraasaan qaydka la yidhaha laazim qaydka aan ka fakanaynin meel kastuu maro masala imika maa-ulwardi oo kale wardigaasi weligii ka hadhi maayo laakiin qaydka munfaga ay dhahdaanee ka suula isaga waxba dhibaato ma kari iminka maaulbi'r wuxuu maaulbi'r yahay inu intay ceelka ku jiraan lakiin mar haddii laga soo saaro wuu kaaraya maaun mutlaq bay noqonayaan markaa biyaha mutlaqahe biyo uun la yidhi aan wax kaloo lagu xidhay aanay jirin biyahaasi waa daahir fii nafsihi waana mutahir ligayrihi walaysa makruhan yuraa makruuhna ma aha la arki kaasi waa mid ow daahiran buu ahaaday muطahiran waxna daahirin waa daahir waanu daahirin laakinahu mushamasun cadceed ayaa lagu kuleeliyey biqudrin weliba jiha ayaa lagu kuleeyey xarin kulul yukrahu kaa waa la karaahiyeystaa midna waxay leeyihiin biyi waa daahir waana mudahir laakiin isticmaalkiisa in la isticmaalo ayaa karaahiye ah waa biyaha lagu kuleeliye cadceedda weliba waxay yidhaahdaan markay biyahaasi makruuh noqonayaan mushamaska ahi dhowr qeyd ayay u xidhaan waxay dhahaan hortu meeshu meel kulul waa inay to kulaylka iska leh sida xeebaha oo kale waa inay meel kulul tahay waa inay ku jiraan weel weliba jaandiyahoo weelashan markaa diiqme ee jaandiga ee indimaacu ku dhaco waa inay ku jiraan oo aan dahab iyo fida aan ahayn waa in loo isticmaalayaa jidh wakhtigii ay kululaayeenna la isticmaalayo wakhtiguna weliba uu dee yahay wakhti waasicahoo aad biyo kale ka heli karta uu yahay markaasay noqonaysaa karaahiye ay noqdaan biyaha mushamaski oo waxay yidhahdaan markaa shay calow ah oo zuhumo ay yidhaahdaan baa ka soo kaca markay weelkaa jaandiga ah ee midacda meesha kulul waliba la dhigay biyo ku kululaadaan wax calowa baa ka soo kacaya waxaa calowgaasaa dabeetana jidhka markay fulaan laga yaaba inay baras iyo dhibaato ku keenaan saasay ayagu markaa ku tacliiliyaano ku diidaan markaa waa inay jiha kulul tahay baan waa in weelkaa jaandigaa uu yahay waa in jidh loo isticmaalo haddaad marya ku maydhanaysana karaahiye maaha ama aad nijaaso markaa meel kale kaga suulinayso waa in jidh loo isticmaalaya waa in waktigu markaas uu waasic yahay haddii waktigiba cidhiiribku iyood kuwaasun haysato waad ku weysaysanaysaa markaa salaaddii baad iska gelaysaa si aan waktigu kaaga tegin waana in xilligii ay kululaayeen la isticmaalayaa waaye halkaa labaynu ku dhaafnay ow daahiran buu ahaaday walam yakun muطahiran muطahirna muu ahaanin biyo waa daahir waana hayru muطahir waxna ma daahirinayaan waa daahiroo hadday jidhkaaga ama maradaadii gaadhaan dee ku nijaasayn maayaan laakiin waa hayru muطahir walam yakun muطahiran waxba ma daahirinayo likownihi mustacmalan wuxuu muطahir u noqon waaye waa la isticmaalay oo maydhasho iyo weyse iyobaa loo isticmaalay bay leeyihiin shaaficiyadu biyaha mustacmalka iyagu inaanay dahaaro labaad geraynin bay qabaan markaa biyaha daahirka aheen mutahirka ahayn bay laba ku sheegaanoo mid waa mustacmal ka labaadna ow quyira waa la dooriyey bidaahirin shay daahiraa lagu dooriyey mukhaalitin oo dheehay kaiirin oo fara badan ama biyihii waxa dooriyey shay daahir ah shay daahira baynu leh hadday nijaasi dooriso qaybta dambe ayay gelayaan in nijaasta ah ee waxa dooriyay waa wax daahir ah waana mukhaalid waxaa kala jira markay halan ka hadlayaan mukhaalid iyo mujaawir kala xugun noqdaan mukhaalid iyo mujaawir mukhaalid waxaa la yidhaahdaa maa laa yumkinu fasluhu waxaan hadday ku darsamaan aanad ka sooci karayni biyaha mukhaalid baa la yidhahdaa iminka hadday daqiiqi kaaga darsanto ama nuuradi kaaga darsanto kama sooci karaysid mukhaalid baa la yidhaha waxaa ama maa laa yatamayazu fii ra'yi alcayn waxaan aragtida isha ku kaaga ka soocmaynin mukhaalid baa la yidhahdaa maa laa yumkinu faslu waxaanad ka sooci karaynin wixii aan fii ra'yi alcayn aragtida isha aan kaga soocmin mukhaalid baa la yidhaha mujaawir baa markaa ka soo hor jeeda oo mujaawir waxaa la yidhahdaa maa yumkinu fasl waxaad ka sooci karayso iminka subag oo kale waa laga sooci karaa baa isma dhex galaan qori haddii lagu tuuro waad ka saari karaysaa waan wax ku kala muuqdaa aragtida ishana wax kugu kala muuqdaa waan waxaad ka sooci karayso markaa bidaahirin shay daahir ah ayay isku beddeleen mukhaalitin oo weliba mukhaalid ahoo dheehay oo dhex galay kaiirin oo fara badan markaa mukhaalidkii wuxuu kaga ixtiraasayaa mujaawirkiioo iyada ku doorsoonkiisu waxba ma yeelayo kaiirkana kii yaraa haddii isbedel yar ay ku sameeya waxaa mukhaalidkii wax dhibaato u geysan maayo mar haddii wax fara badan masalan oo magaciiba ay ka kaxeeyaan masalan daqiiqbaada ayaa ku dhacday deetana qoosh buu noqdo magaciiba uu ka tegey waana shaygi waa wax daahira markaa naf ahaantooda waa u daahir laakiin dahaare ku geli maayaan bay ka dhigantahy ow daahiran walam yakun mutahiran likawnihi mustacmalan ow quyira waa musta ama waa la dooriyo bidaahirin baa lagu dooriyey mukhaalidin dhex galay oo kasiirin fara badan sawaaءun alxisiyu wataqdiiri waxaa isku mida xagga doorsoonkaa doorsoonka xisigaah ee muuqda iyo doorsoonka taqdiirigaah ee lagu qadarayo nimankaa fuqahadaahi waa niman aada u maskax badan bay ahaayeen niman dadaal fara badan iyo fardiyaad faraba qadaraad fara badan sameeyeyna way ahaayeen waxay yidhaahdeen isbeddelkani mar maxsuus buu noqonayo dee waad arkaysaa oo dee wuxuu iska bedelay araggii wuxuu iska bedelay urtii wuxuu iska bedelayaa dhadhanki kaa waa taqayur maxsuusa waa isbedel aada arkayso midna taqdiiri baa la yidhaahdaa iminka masalan kaadi ka soo qaad aan wax uroy leedahay jirin ayaa biyo ku dhacay waxaa kaloo mihaal u soo qaataan maa-ulwardi munqaticu raayixa bay yidhahdaan maa-ulwardi aan wax ura lahayn ayaa biyo ku dhacay wax isbeddelina kaagama muuqdo waxay yidhahdeen culimmadu waxay waxaad samaynaysaa waxaad qadaraysaa bal kaadidan aan urta lahayn ama maaulwardigan aan urta lahayn intaad ka tagto inta kaadida aan urta lahayn ama maaulwardigaa ku dhacday biyahan oo wax kala abaad ayaad qadaraysaa masalan waxaa ku dhacday fidhiqo kaadi aan ur lahayn baa biyahan ku dhacday ama maaulwardigaa munqadicu raayaxaa yacani fidhiqaabaa ku dhacday maxaad samaynaysaa waxaad soo qaadaysaa fidhiqo wax kala ah oo weliba waxyaalaha aadka usii urta badan ama usii midabka badan amaba yani usii dhadhanka daran aan ahayn ee meel dhexaada baad soo qaadaysaa dabeedna waxaad odhanaysaa masalan had aan aada usii madoobeyn baad soo qaadaysaa fidhiqadii waxaad odhanaysaa bal masalan biyahan baaldigan haddii khadkaa fidhiqada khadka aad ku shubto ma doorin lahayd mise may dooriseen waxaa kuu soo baxday caqligaagii haddaad fidhiqada waaba tijaabiso waad ku shubtayba way dooriseen idan waxaad leedahay shaygan kale kaadidan bilaa urta ahayd ama maalwardigan bilaa urta ahaa isaguna bilaa urtan muu meesha ku dhex gabanaya isna wuu dooriyey mar hadduu shaygii la midka ahaa ee urta lahaa amaba in yacni ka duwanaa uu dooriyey oo ay ku muuqdo xusi noqday isagiina wuu dooriyey bay ka dhigan tahay markaa waa kaa sawaaun alxisiyu wataqdiiri isbeddelkan ama midxiisi oo kuu muuqdo ahaa ama mid taqdiirioo haddaad shay kale ku qadarto doorin laha ahaya waa isku mid labadaba raabicuhaa qaybaha biyaha kooda afraadna munajasun biyo la nijaaseeye weeye bimaa wasala ilayhi wax gaadhay min najaasatin najaasana ka soo gaadhay wal xaal huwa isagoo aqallu ka yar min qullatayni laba jalxadood ow ama tagayara bihaa wuu ku doorsoomay maca kownihi ahanshiisa laga qabo qudira mid lagu qadaray bilqullatayni laba jalxadood waalqullataani labada qullana nisfu alfin kun barhkii weeye oo qurribaa la dhoweeyey biridli baqdaada baqdaad rodolkeediina lagu qadaray alladii kaasoo qad jurribaa la jarribay la imtixaamay waxau leeyahy sheekhu qaybka afraad waa biyo munajas ah oo nijaasoobay waa laba qaybood shaaficiyadu biyaha nijaasoobay waxa weeye ayagu ay yidhaahdaan waa biyo ay nijaasi ku dhacday oo laba jalxadood ka yar ama shan boqoloo rodoloo rodolka baqdaada ka yar mar hadday biyahaasoo labadaa jalxadood ka yar ay nijaasa ku dhacdo mar hadday nijaasa ku dhacdo ama ha beddesho ama yay beddelin mar hadday biyahaasiba laba jalxadood ka yar yihiin way nijaasoobeen waa mid amaa laba jalxadood iyo wax ka badan waa yihiin isbeddel baa ku yimi oo ama midabkii ama dhadhankii ama urtiba iska beddeleen waa labadaa qaybood raabicuhaa munajasun biyo la nijaaseeye weye maxaa lagu nijaaseeye bimaa wasala ilayhi wax soo gaadhay min najaasati najaase xaggeed ka soo gaadhay wa huwa aqalu isagoo ka yar min qulatin laba jalxadood mar hadduu labadaa jalxadoodba ka yar yahay nijaasana ay gaadho wuu nijaasoobay weye wain lam yataqayar yaanu isbedelinba shaaficiyadu waa sidaa markastoo say muxaqiqiinta faraha badani ay ku tegeen iyo xataa shaaficiyada qaar ka midiba biyo ama ha yaraadaan ama ha badnaadaane isbedel maruu ku yimaada umay nijaasoobayaan bay qabaan laakiin ayagu siday u badan yihiin madhabkuna yahay waxa weeye biyahaasi mar hadday ka yar yihiin shantaa boqol ee rodol nijaasana ay ku dhacdayaanay doorininbe-e waa nijaasoobeen waxay ka soo reebaanuun waxa nijaasaynaynba waxay ka soo reebaan nijaaso inay yidhahdaan waa macfi oo ay ka mid tahay masalan dee nijaaso aan aragguba qabanaynin ama yani xayawaanaadka aan haddii xubin la jiro aan dhiig socdo lahayn sida duqsiga oo kale iyo mar haddaan lagu tuurin aanay doorinin bimaa wasalay min nijaas wa aqalu min qulatayni qofka isaga adiladoodii hadhow sii raacsan doona laakiin horta waa in la fahmaa ow ama tagayara bihaa nijaasadiibuu ku doorsoomay maca kownihi ahaanshiisa lala qabo bilqulatayni qudira isagoo labadii quladood lagu qadaray oo gaadhaya ayuu isbedelay nijaasadii isku bedelay markaana nijaas buu noqonayaa ow ama bihaa nijaasadiibuu tagayara ku doorsoomay maca kownihi ahaanshiisa lala qabo bilqulatayni qudira isagoo labadii quladood lagu qadaray waalqulataani labada qula haddaba nisfu alfin kun barhkii weeye khamsu miyati ritm waa shan boqol oo rodol quribaa oo la dhoweeyey macnaha taqriiban fi lasax waa halkuu matniga kale odhanayay nasrigu taqriib yacni waa ugu dhowaan oo mar haddii taqriib la yidhi hadduu rodol iyo laba ay nuqsaamaan waxba mare midna taqriibu nuqsaan bay dhahay midna taqriibu ziyaada yidhahdaa iminka kitaabuljamaaco oo kale marka la joogo ee ay leeyihiin imaamka iyo ma'muumka shan boqol iyo saddex boqoloo tallaabo wax ka badani waa inaanay u dhaxayn iyo inaanay ka badanin shan boqo saddex boqoloo tallaabo taqriiban bay yidhahdaan waa taqriib ziyaada markaas oo kale hadday laba ku kordhaanin dhudhun dhudhun bay hayda hadday laba dhudhun ku kordhaan dembi ku kordhan waxma male taqriib ziyaada la ydhaha kaas oo kale taqriiban kana waxa weeye waa taqriib nuqsaan marna taxdiidan bay yidhaahdaan mar haddii taxdiidan lagu yidhahdo waa inaanu kana yaraan kana badanin quriba oo la dhawey bimacnaa taqriiban oo biridli baqdaada baqdaad rodolkeediia alladii kaasoo qad juriba la jirrabay yani rodolka baqdaad iyo dimashq bay odhan jireenoo dee kuwii markaa ay soo gaadheen weeyaan dadkii wanaagsanaa wa kullu shayin wax kasta oo maa'icin maayacoo socdaa maca karatihi badnidiisana lala qabo kalmaa'i buu la mid yahay fi tanjiisi xagga nijaasowga xaala qilatihi biyuhu markay yar yihiin saddexdan baydba waa waxyaalihii tabaruca u haleeshiiyey ee aan matniga aan aan nasrigii hore ku jirin wuxuu leeyahay shay kasta oo maayacah maayac socda ayaa looga jeedaa oo fara badan kalmaai fi tanjiisi xaala qilati waxay la mid yihiin biyihii yaraa xagga nijaasada waxay kala mid yihiin biyihii yaraa oo biyaha yar maxay macnahoodu ahaayeen dee nijaasa hadday ku dhacday inay isbedelayeen ama ha doorsamaan ama yay doorsoomaynin macnaha waxay leeyihiin hadday toban foostoo caanaa yihiin ama kaba soo qaad saliid yihiin ama wax kale yihin shaaficiyadu waxay qabaan hadday nijaasaba ku dhacdo biyihii yaraa ee labada jilxadood ka yaraaba sidii ay u nijaasoobayen bay iyaguna u nijaasoobayaan waxyaale macfiyana way ka soo reebaan oo ay ay tilmaamaanoo masalan xoolaa markaa la lisayo hadday wax yar kaaga ay neefka kaga soo dhacaan iyo waxaana way ka soo reebaan ayaw marka wuxuu uhi wa kullu shayin wax kasta oo maayicin socda maca karatihi farabadiisan lala qabo shay kastoo maayacoo fara badan kalmaa'i biyaha ayuu la mid yahay xagguu kala mid yahay fi tanjiisi xagga nijaasowga xaala qilati biyuhu markay yar yihiin bimacnaa maayic kastaa ha fara badnaadee xagga nijaasada wuxuu kala mid yahay biyihii yaraa markay nijaasa ku dhacdo biyaha yari markay nijaasa ku dhacdo ha doorisa ama yay dooraysa ma nijaasoobaynin maayacana way dooraysaa way nijaasa hadday ku dhacdo maayac bayna yidhi hadduu jaamid yahay masala subagii oo kale hadduu fadhiyo cani oo kale hadday fadhiyaan dee iyada iyo waxa hareeraheeda unbaa la isla tuuraya sidii xadiidka kusoo arooray jiirka iyo waxa hareerisa la isla tuuraya walow jaraa qaliilu maa calaa maxal نiجاaسة أsاalhaa ثuma انfaصل وlam yزid waزنا وlaa تغayara faطaahir وlam yakun muطahirا masaladana kusaala la yidhaahdaa waxa weeye waa waxyaalaha ay aad uga dhalaaliyeen fuqahaduna iyana maskaxda ay aad u tuujiyeen bay ka mid tahay wuxuu uhi walow jaraa hadday dureeraan qaliilu maa qaliilu maaءin biyo yari calaa maxalli nijaasatin meel nijaase hadday ku dureeraan azaalahaa wa azaalahaa nijaasadiina ay suuliyeen uma infasala dabeedna uu ka soo soocmo walam yazid wasnan wasan ahaanna aanay kordhin walaa tagayara aanay isna bedelin fataahirun weeye walam yakun mutahiran mutahir ma noqonayo waa biyihii masalan lagu maydhay mara kaa nijaasowday ee san xigan ku jiray masalan waxaad ku maydhay cumaamad baad maydhay macawiis baad maydhay shaad nijaasa baad maydhay biyahan ka soo baxay qusaalaa la yidhahdaa madaahir ba maxay yihiin xugunkoodu waa taa masalada ka hadlaya marka waxay leeyihiin horta walow jaraa qaliilu maa buu yidhi shaaficiyadu waxay qabaan mar hadday biyuhu yar yihiin shayga nijaasta ee la maydhayo waa in dusha lagaga shubayo aan la dhex gelinin